alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wa saxbih salama tasliima kasiira qaala almualifu raximah llahu tacaala baabu karaahiyati alkhusumati fi lmasjid kahashada la kahaday in lagu doodo masaajidka dhexdiisa ayuu baab u yahay iyo wa rafci sawti fiihi in lagu dhex qayliyo codka kor loogu qaado iyo wa nashdi daallati in baadida laga dhex doono lagu dhex yaboohiyo waalbayci waalshiraa'i waalijaarati wa naxwiha min almucaamalaat iyo in wax lagu iibiyo waxna lagu iibsado wax lagu kireeyo waxyaabaha kale ee mucaamalaadka ana lagula yimaado markaa guud ahaan masaajiddii arrimahaasi lagula iman maayo waxyaabaha dunyawiga ah ee adduunyada ku saabsan een aakhiradana tacalluqa la lahayn lagula iman maayo waayo masaajidda waxaa loo dhisay arrimaha aakhiro iyo wixii ilaahay dadka u dhoweynaya wa naxwiha min almucaamalaat mucaamalaadku waxay leeyihiin suuqyada iyo meelaha kale ee sida masaajidka dee wixii ka baxsan meelaha masaajidka ka baxsan ayaa lagula iman karaa waxaa mucaamalaadka ka duwan guurkii oo masaajidkii waxa weeye dumarka waa lagu meherin karaa guur waxwaa lagu guurin karaa dhexdiisa waa dhibaata kuma jirto laakiin wax tilmaamayaa ma jiro in masaajidka dhexdiisa wax lagu meheriyaa inay fadli badan tahay ama ay fiican tahay wax diililoo tilmaamayaa ma jiro dii wax dhiba aan lala imanahayna waxa weeye reerka qoyskaasun la dhisaayo wax dee munkar iyo wax dhiboo kalena masaajidkii aan lala iman arrintaasi waa mid mubaax oo aan dhib lahayn وعn abi هurيرة رضي الله عnه أنh smca رsuul الlahi slى الlه عlyه وsلم yquul wuxuu maqlay صaxaabigaasi rasuulka ilaahay xaaluu leeyahay man samca qofka maqla rajula nin yanshudu yaboohinaya daalة baadi fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ka yaboohinaya falyaqul ha yidhaahda laa raddaha اllah عalayk ilaahay kuuma soo celiyo faإna اlmasaajida lam tubna lhada masaajida arrinkaa looma dhisina rawaahu mslim alla kuma soo celiyo oo alla kuma ha helin dhaha waay markaa bacdu ahlilcilmi waxay mareen masaajiddii waxa weeye in wax laga dhex yaboohiyo wax laga dhex daydayaa inay muxaramba tahay weliba waxay ku sii xoojinayaan ciddii sidaas samaysa habaarka la yidhi habaara oo waxaad ku tidhaahdaan alla kuma soo celiyo arrinkaasi siduu adag yahay bay tusaysa qaala wa canhu can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal idaa ra'aytum man yabtaacu fi lmasjidi haddaa aragtaan qof masaajidkii ee waxa weeye wax ku iibsanaayo faquuluu waxaad tidhaahdaan laa arbaxa allaahu tijaaratak ilaahay tijaaradaada faa'iide kaama siiyo ilaahay ganacsigaagaa iyo tijaaradaa aad waddo faa'iide kaama siiyo wa idaa ra'aytum markaad aragtaan man yanshudu daallatan baadi qof masaajidka ka dhex yaboohinayana faquuluu waxaa ku tidhaahdaan laa raddaha allaahu calayk ilaahay kuma soo celi rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanun waa xadiid saxiixa weeye wa can buraydata radia allahu canhu ana rajulan ninbaa nashhada fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ah wax ka yaboohiyey wa qaala wuxuu idhi man dacaa ilaya yaa waxa weeyaan ii sheegay oo igu yaboohay ayay ka dhigantay man dacaa ilaya yaa igu yaboohay aljamal alaxmar mise man dacaa ila aljamali alaxmar ilaya buu qoraya mise ilaa buu qoraya ya man dacaa ila aljamali alaxmar yaa iigu yaboohay oo ii sheegay awrkii casaa wa qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama laa wajadta alla waanad helin ha helin inamaa buniyat ilmasaajidu masaajidda waxaa loo dhisay un limaa buniyat lahu wixii loo dhisay waxaa loo dhisayna sidaynu xadiidkaa hore anas ku soo maray waa xuska ilaahay sida tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo tahliishii iyo wixii la mida iyo akhriska qur-aanka iyo faafinta cilmiga shareecada waay wa can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay nahaa wuxuu can ishiraa'i walbayci fi lmasjidi can ishiraa'i iibsiga iyo walbayci iibka fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa lagula yimaado wa an tunshada fiihi iyo dhexdiisa in laga yaboohiyo daallatun baadi aw aw yunshada fiihi shicrun ama dhexdiisa gabay markaa laga tiriyo rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun imaamu lalbani xadiidka uu taxsiiniyey waa xasan markaa xadiidka kama qaalahu tirmidiy albayc washiraa masaajidka lagula iman maayo bacdu ahlilcilmina waxay mareen nahyigaasi inuu litaxriim yahay waana sida nahyiga asalka u ah in saarif la helo mooyaane bacdina waxay ku xambaaraan nahyigaasi nahyu tansiih bay ku xambaaraan waay gabaygaasi sidoo kale la reebay in masaajidka laga dhex tiriyo waxay ahlulcilmigu ku xambaareen gabayga ku saabsan waxyaaba haddii aan fiicnayn ee markaa masaajidka aan u habboonayn ama sidoodaba aan u wanaagsanayn sida umuurtii jaahiliyada iyo waxyaabaha la midka laakiin gabayga iska mubaaxa ah marka aan dee dadkii musalliintii iyo casharadii iyo khayrkii masaajidka ka socday lagu tashwiishinahayn gabayga iska mubaaxa waxba dhimala in laga dhex tiriyo masaajidka kadaalika gabayga islaamka maslaxaddu ugu jirto isagana dhibaata kuma sugnaa oo markii isagoo ka dhex gabyaya xasaan ibnu thaabit radia allahu canhu wa ardaah masaajidka uu cumar soo eega waa kii lahaa waan ka dhex gebyi jiray iyadoo midkaa khayr badani uu joogo rasuulka u jeeda sala allahu alay wasalam xadiiskii saxiixa ku yaalla waay oo dee markaa xasaan wuxuu ka dhex tiri jiray masaajidkii rasuulka gabayo oo islaamka iyo diinta ku taageerayo gaalada iyo maaragtay kufrigana uu ku weerarayo waa tahay wakadalika gabaygana diyaa laba kuu rooyahay kutubta cilmiga ah iyo lagu gabiyo ama fiqa ha noqoto ama maaragtay funuuntan kale dee shareecadaba ha noqoto dee shaki maloo soo geli maayo kaa la diidan yahay wa can isaa ibni yaziid asaxaabiyi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kuntu waxaan fi lmasjidi masaajidkan ku sugnaayo faxasabani rajulun nin baa markaa waxa weeye qururux yaryar igu soo tuuray nin baa isoo qururuxay ramani bilxasba nin baa qururux igu soo tuuray fanadartu waan eegay faidaa cumar bnu lkhadaab waaba isagoo cumara radia allahu canhu amiiru lmuminiin ah marka muxuu afka ugala hadli waaye cumar sababtu waxay ahayd dee markaa muu ag fadhiina wuu ka yaro durugsanaayo inuu codka kor u qaado oo ula hadlo oo saa'iba u iyo wax la mida uu yidhaahdo ayuu iska diiday oo waxay ka ahayd cumar radia allahu canhu wa ardaah ilaalin uu ilaalinayo edabta masaajidka iyo haddii aa laba kuu roon yahay in dee la yska aamusnaado oo qofkii maaragtay ilaahay lagu dhex xuso masaajidkii fa qaala wuxuu dabadeeta yidhi macnihii dee wii yeedhay weeye markaan xaggiisii eegay waanu imi fa qaala wuxuu igu yidhi idhab tagoo faatinii bi haadayni labadaa nin ii keen fa ji'tuhu bihimaa intaan u tegay baan u keenay fa qaala wuxuu ihi min ayna antuma xagee ka timaadeen waar fa qaalaa waxay idhaahdeen min ahli daa'ifi reer daa'if baanu nahay faqaala wuxuu uhi low kuntum a haddaa ahaan laydeen min ahlilbaladi waddankan dadka jooga beledka madiinu ujeedaa reer madiine iyo nawaaxigeedan dadka ku nool haddaa ka mid ahaan lahaydeen laa awjactukumaa waan idin xanuunjin lahaa waa idinka raacila tarfacaani waxaa kor ugu qaadaysaan aswaatakumaa cododkiina fii masjidi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam masaajidkii rasuulka ilaahay markaa labadani way sheekay isku yari loobeenoo way sheekaysanayeen codkana kor bay u yaro qaadayeen taasuu markaa waxa weeye ka edbinaya ay u diidan yahin rawahu lbukhaari muxuu xadiidkani kutusayaa masaajidka in laga dhex qaylqayliya iyo waxa weeye in codka kor looga qaada iyo arrimaha noocaasi inaan looga baahnayn gaar ahaan marka waxa weeye casharada diiniga ah iyo dee salaadaha iyo maxaadirooyinka iyo khayrka marka dee dadku ay joogaan ayaa arrintaas weliba ay sii maaragtay lasii diidayaa waaye arrintanina masaajidka rasuulka uun kuma gaar ahaa ee masaajida oo dhan aadaabtani waa laga doonayaa waayo aadaabu lmasaajid masaajida oo dhan bay ka dhaxaysa baabu nahyi man akala huuman aw basalan aw kuraasa aw gayrahu mima lahu raayixatun kariihatun can dukhuuli lmasjidi qabla zawaali raa'ixatihi ila lidaruuratin wuxuu baab u yahay reebista laga reebay qofka cuna thuuman toon ama basal cuna ama kuraath cuna kuraathkuna waa bahal yaroo waxyaabahaasun ka mid aho basal baartoo kale iyo shabaha ama kayrkii cuna oo waxyaabaha markaa urta qarmuun le ah waxyaabaha haha iyo urta qarmuun ee aan la xamilin leah reebitaanka laga reebay buu baab u yahay can dukhuuli lmasjidi masaajidka inuu soo galo qabla zawaali raa'ixatihi urtaasi inta aanay ka baabi'in ilaa lidaruura daruura inuu soo galo mooyaane waay oo daruuradii maxaa ka mida in lagu xidhoo kale tusaalahaan ama la idhaa qaadigii baa kaa doonayo qof baa maaragta laydinkala saaraya iyo waxyaaba noocaasoo meel looga baydha aani jirin sidaynu arki doonno waxyaabahan in la cunaa waa iska jaa'is laakiin iyagoo afka qofka waxa weeye qofka uu cuno ay ka urayaan masaajidkiinu la soo gala ma aha nahyiga noocaasana bacdu ahlilcilmi waxay ku xambaaraan nahyu taxriim waayo waa loo diiday qofkaasi inuu maaragta masaajidii yimaado wa nahyu yaqtadii taxriim waay wax allo wixii markaa ur qarmuun leh ayaa waxa weeye arrimaha ah xadiidtu ay sheegtay dee la macnaahoo looga qiyaas qaadanaya siyaabaha qofku uu ku zuulin karaana waa inuu waxa weeyaan maaragtay waxyaabo kale oo tusaale ahaan iyaguna ur udgoonla uu ka daba isticmaalo yah way suuroobi kartaa urteedu way ku tegi kartaa laakiin hadduu is idhaahdo iyadoo cusuba markaa uu cunay cadayo dee afka iyo carabkiiyo bay ku faafaysaa waynu naqaanaa inaanay cadaygaa ku tegayn ilaa uu xoogay uu yaro joogo marka waxay ku tegi kartaa inuu muddo qaato ilaa urteedu ay sidaa ku baabado waxaa kale ku tegi kartaa waxyaabahan iyaguna urta udgoonla inuu waxaweeye ka daba isticmaalo oo sidaa urtii uu meesha kaga saaro waxaad ka warantaa dadka qaar baa iyagu iyagoon waxbaba cunin ayaa afkoodu ur u iska sameeya ma fahanteen oo ama xanuun ha noqoto ama wax caloosha iyo xaggaa ka imanaya ha noqoto magacyo ayay leedahay oo way jiraan dadka qaar saas oo kale ahi bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin waxani mar haddaanu ahayn wax qofku isagu uu kasbaday oo uu iska yahay waxa uu lagu ibtileeyey waxba dee waxa weeyaan maaragtay jamcii uga hari maayo can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yii man akala qofka cuna min hadihi shajarati geedan yacni wuxuu ujeedaa athuuma toonta ayuu ujeedaah falaa yaqrabanna yaanuu soo dhowaanin masjidana masaajidka iyaga muttafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslimin waxaa ku soo arooray masaajidana masaajidayada yaanuu soo dhowaanin oona u nimanin sababtana axaadiidta inoo sheegi doonto wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam man akala min hadihi shajarati falaa yaqrabanna qofka geedan markaa wax ka cuna yaanu noo soo dhowaanin walaa yusalliyanna macanaa yaanu nanala tukanin muttafaqun calayhi wa can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama man akala qofka cuna thuuman aw basalan falyactasilna ha naga fogaado aw falyactazil masjidana ama wuxuu yihi masaajidkayga ka fogaada muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin limuslim waxaa ku soo arooray man akala albasala qofka basasha cuna iyo wathuuma toonta iyo walkuraatha kuraadku falaa yaqrabana masjidana masaajidkayga yaanu usoo dhowaanin fa ina almalaa'ikata maxaa yeele malaa'igtu tata'adaa way ku dhib mudataa mima yata'adaa minhu banu aadama bani aadamku waxa uu ku dhib mudanaayo waaya marka axaadiidta maxaa laga qaadanayaa qofka arrimaha isticmaala inaanu imanayn masaajidkii ilaa hortoodu sa aynu sheegayna ay ka soo baaba'ayso sababtu waxay tahay dadkii buu dhibayaa dadkii ayuu dhibayaa oo dee waxa weeye waa aragteeno qofku iyadoo kankan kamaysa markuu soo galo dadka qaar baaba laga yaay madaxa lagu dhufto kuba xanuunsanayaba ugu yaraan xataa haddaanu qofku madaxa ku xanuunina khushuucdii baa waxa weeye isbedelayso oo khushuucdii qofka laga doonayey ayaa meesha ka baxaysa wakadalika malaa'igta qudheeduna way ku dhib mudanaysaa sidaa awgeed baa loo diiday xaaladda caynkaas waay waxaa haddaba ka daran bal waxa uur qarmuulna leh marka horena xaaraantabaa ka war ilaan dhirtan la sheegayaa sidaynu sheegaynay hadda qofku inuu cunaa xaaraan kama aha asalkeeda sida la ysla yaqaano ee caanka ah waa mid xalaala axaadiidtanna waa laga qaadanaya iyo weliba xadiid kale oo qofka cuna yaan dee aan la cunin rasuulku ma odhan sala allahu alay wasalam ee qofka cuna buu yidhi ma baanta marka waa mid jaa'isa waa la yaqaanaa iyadoo jaa'isa haddana mar hadday ur kulushay qofku markuu soo cunila masaajidka hayma waxaad u malaynaysaa qofka isticmaalay sigaar isagoo isticmaalay oo ka waraya masaajidkii ma iman karaya yah laa waa mida marka horeba waa xaaraan sigaarku waa xaaraano isticmaal midda labaadna siday toonti iyo dhirtaasi u dhibaysa dadka si ka daran baabuu isagu u dhibaya waa khatarba lidaalika qaadka qudhiisa dadka qaar buu urxun ku sameeyaa oo uu sidaa waxa weeye uga banafa mararka qaar baa gaar ahaan salaada casar oo kale ay kuga xidhanayaan qaar qaad ka soo dhergay ama sigaaro kolkaasaa waxaan kuhi khushuucdaadu aad iyo aad u dhaawacmaysa waayahay markaa taasina marka horeba ma bannaana wa can cumara bni alkhaaabi radia allahu canhu anahu khaaba wuu khudbadeeyey yowma aljumucati maalin jumca ayuu khudbadeeyey fa qaala fii khudbatihi khudbadiisii wuxuu ku yidhi oo ku soo daray uma dabadeetana inakum idinku ayuhannaasu dad yahow ta'kuluuna waxaa cuntaan shajaratayni laba geed wamaa uraahumaa aanan u malaynahayn haddii maa araahumaa laydhaana maa aclamuhumaa aanan u ogayn ilaa khabiiatayni laba xunxuninay yihiin mooyaane khubhigaasi ma aha xagga xaaraannimada saynu sheegaynayoo waa xaaraan uma jeedo ee wuxuu uga jeedaa khubdu raa'ixatihima urtooda xun oo ur xun bay leeyihiin oo karaaha leh albasala wathuuma basasha iyo toonta weeye laqad ra'aytu rasuula allahi rasuulka ilaahay baanaan arkay sala allahu calayhi wasalam oo idaa wajado markuu helo riixahumaa urtooda min arajuli qofka uu ka helo filmasjidi masaajidka dhexdiisa amara bihi wuu amri jiray macnii in la saaro oo fa ukhrija waxaa loo saari jiray ila albaqiici ilaa baqiicdaa ka durugsaneyd masaajidka ee faman akalahumaa qofka cunaa falyumithumaa ha ku dilo tabkan karin ha ku dilo rawaahu muslim markaa xadiidkanna wuxuu inoo faa'iideynayaa toonta iyo basasha iyo kuraadka iyo marka la diidan yahay waa markay nayi ay yihiin ama qaydhinka ay yihiin ee qaydhinka lagu cuno markaasaanay urtaa khatarta ah ee labkaa samaynayaan haddii laakiin la kariyo oo la shiilo la dallaco oo maaragtay waxa weeye dabka ay galaan urtaa khatarta ah ee ay samaynayaan meesha way ka baxaysaa ugu yaraan aad bay u khafiifaysaa oo waxaan waxba dhib ahayn baa ka soo hadhaya ma garata marka qofku haddii iyadoo sidaa loo shiilo sidaa loo kariyo uu soo cuno waxba dhib malo masaajidka wuu iska iman karaa falyumithumaa tabkan buu cumar yidhi sidaasoo kalea rasuulkana sala allahu calayhi wasalam xadiiday uga soo aroortay isaguna uu leeyahay waa dhirtaa iska daaya markaad salaadda imanaysaan haddaydaan iska daynahaynoo cunaysaanna bal iska kariya oo waxa weeyaan maaragtay iska dallaca si urtaasi ay meesha uga baxdo wax alla waxaasoo dhammay ikhwaani waa masaajidii oo la ilaalinaayo haa oo aada iyo aad maaragtay wax kasta oo cibaadadaa iyo khayrkaa loogu talagalay ka hor imanaya masaajidii oo laga ilaalinayo weeye markaa dadkan had iyo jeer masaajidka dhexdiisa ka qaylqayliya ee haddii allaba kuu roon yahay maaragtay dadka dhibaaya iyaga qudhooda waxa weeyaan maaragtay masaajidda in laga qabto weeye baabu karaahiyati alixtibaa'i yowma aljumucati walimaamu yakhtubu wuxuu baab u yahay karaahiyaysiga la karaahiyaystay in la dooyaysto maalinka jumce iyadoo imaamkuna uu khudbadaynayo alixtibaa waa dooyaysigii liannahu maxaa yeelay ixtibaagan yejlibu nawma hurdada ayuu soo jiidaayoo hurdadu keenaa markaad marada isku jiqsiisay aad iska dooyaysato inay lula kugu soo dhacdaa suurowda fa yufawitu wuxuu qofka markaa ka tagsiinayaa istimaaca alkhudbati khudbaddii inuu dhegaysto khudbaddii ilaahay maaragtay fare in la dhegaysto waay wa yukhaafu intiqaadu alwuduu waxaana laga baqayaa weysaduba qofka inay ka jabto oo markuu dee iska yar seexdu iska gamo inay xaggii dambena furanto oo ay neef ka timaado saa weysada kaga jabto ayaa looga baqnay وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة wuxuu nahiyey dooyaysiga aniga wuu i kor dhigayaa xada laakiin way hoos dhigantay walimaamu yakhtubu walimaamu iyadoo imaamkuna yakhtubu uu khudbadaynayo rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidun xasanun xadiidkani waa xadiid waxa weeye isaguna maaragtay xasan ah alimaamu alalbaniyuna wuu taxsiiniyey waay dadka qaar baa yidhi arrintaasi dhib ma leh weliba waxay u deliishadeen saxaabada qaar oo maaragtay dooyaysigaa samaynba jiray laakiin ficilkaa saxaabada qaarkood ka soo arooray hadduu sugnaado xadiidka saxiixaa burin maayo xadiidkaa sugan xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin wuxuu leeyahay shawaahiid isquweynaysa marka xadiidkaasi sugnaadee darajatulixtijaajka gaadhay ficilka saxaabadu dee ma burinayo waxyaabo kala duwan baana ficilkaas saxaabada lagu xambaari karaa ay ka mid tahay inaanu gaadhinbabaa suurowda nahyigan rasuulku nahiyey sala allahu aleyh wasalam baabu nahyi man dakhala calayhi cashru dilxija wa araada an yudaxiya can akhdi shayin min shacrihi aw adfaarihi xataa yudaxi baab wuxuu yahay reebista la yska reebay qofka tobanka dilxija bisha dilxija ugu horeeya ay u soo galaan ee doono inuu udxiyaysto inuu timihiisa iyo ciddiyihiisa wax ka jaro reebista laga reebay buu baab u yahay marka tobankaasi mar hadday soo galaan taaban maayo ciddiyaha iyo timaatoona waxaana arrintaasi u furmaysaa marka uu udxiyadii gowraco وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت waxay tihi قاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuxuu ihi maن kana lahu dibxun ka wuxuu gowracaya leh ka wuxuu gowraca laho yadbaxuhu uu gowracayo waay marka dibxun waa ficlu oo bimacnaa mafcuulah dibxun ay madbuuxun yadbaxu qofka hayo wuxuu maaragtay gowracayo u doonayo inuu gowraco la gowraco uu doonayo inuu gowraco fa idaa uhilla marka la biliyo hilaalu dilxija bishaasi dilxija uhilla sida sharaxaba uu ku sheegayo waa calaa siiqati almabniyi lilmajhuul marka bishaasi ay dhalatay ilaahay jala wacalaa bisha uu biliyo e falaa yaakhudanna yaanu ka qabanin min shacrihi timihiisa iyo walaa min adfaarihi cidyihiisa toonaba shayan shay shayna yaanu ka qabanin oo aanu ka jarin macni xataa yudaxiya ilaa uu ka udxiyaysanayo rawahu muslim ma garate kaana xadiidkana markaa nahyigaana ahlucilmiga in badanoo ka mida waxay ku xambaaraan inuu nahyu tanziih yahay laakiin bacdu ahli lcilmi nahyu taxriim bay odhanay taxriim bay ku xambaaray waayo alaslu fi nahyi ataxriim waay riwaayad kale waxay sheegaysaa wa araada axadukum an yudaxii oo midkiin uu doono inuu udxiyaysto taana markaa waxa bacdu ahli lcilmi ay ka qaateen ama akharu ahli lcilmiba udxiyadu inaanay waajib ahayn oo xataa qofka heli karaya aanay waajib ku ahayn waana sida ahlulcilmigu u badan yihin waana sida xooga badan udxiyadu sida xooga badan waajib maaha laakiin waa camal aad iyo aad u fadli badan camal aad u fadli badan weeye tobanka acmaasha ugu fadliga badan bay ka mid tahay baabu nahyi can ilxalifi bimakhluuqin kaannabiyi waalkacbati waalmalaa'ikati wuxuu baab u yahay reebista la yska reebay can ilxalifi bimakhluuqin makhluuqin lagu dhaarto kannabiyi waaba sida nebiga sala allahu calayhi wasalam oo nebigu dee makhluuqa ilaahay buu ka mid yahay makhluuqna laguma dhaaran karo iyo waalkacbati kacbada iyo waalmalaa'ikati malaa'igta iyo waalxayaati nolosha iyo waruuxi nafta iyo wa nicmati sultaani nicmada suldaanka iyo wa turbati fulaanin ciidda hebel ciiddana waxaa looga jeedaa ciiddii qabriga macnii hebel wahiya walamanati iyo amaanada wahiya min ashaddiha nahyan amaanaduna waxay ka mid tahay kuwa ugu daran xagga maaragta nahyigo xadiis baaba si gaara ugu soo arooray sidaynu insha allahu arki doono kollay nusqadaha qaar aniga nusqaddu waxay qoraysaa sida aan akhriyayo nusqadaha qaar baa alfaad kale baabka wuu ku kordhinaya ma garat nusqadaha qaar buu maaragta waxyaabo kale ku kordhinaya sida ra'siga oo kale iyo ayuu ku kordhinaya marka kolka lasoo duuduubo ikhwaani ilaahay unbaa lagu dhaaran karaa cid kale maya can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi ina allaha tacaala ilaahay isagaa sarreeya yanhaakum wuxuu idinka reebaya an taxlifuu biaabaa'ikum abayaashii inaa ku dhaarataan waman kaana xaalifan qofka dhaaranaya falyaxlif billahi ilaahay ha ku dhaarato aw liyasmuta maha iska aamusa muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin fii saxiix riwaayad kale oo saxiixa ku soo aroortayna waxay iyaduna ahayd faman kaana xaalifan falaa yaxlif ila billahi aw liyaskut qofka dhaaranaya ilaahay mooye cid kale yaanu ku dhaaranin amaba ha iska aamusaba ama ha iska aamuso riwaayaddaa dambena wuxuu tilmaamayaa inay sunanka ku soo aroortay ayay ku soo arooratay sunanka inay ku soo aroortay buu tilmaamayaa sheekha muxaqiqi sunanka tirmidiga iyo abi daawuudka iyo xadiidkuna wuxuu sababulwuruudkiisu ahaa cumar ayuu ku saabsanaayo yacnii sababtii loo sheegay ahaydoo wuxuu rasuulku maqlay sala allahu calayhi wasalama iyadoo maaragtay cumar uu ku dhaaranayo aabbihii uu ku dhaaranayo markaasaa rasuulku sidan yidhi sala allahu calayhi wasalam waa kii cumar lahaa dib laga bilaabo wakhtigaan rasuulka ka maqlay sala allahu alayh wasalam dib uguma dhaaran anigoo anigu maaragta curinayaanoo cid kale ka soo xiganaya midnaba dib uguma dhaaran وعn cabdالرحmن بn smرة رضي الله عnه qاla qاla rasuul الlahi slى الlه عaليh وsلم laa تxlifuu ha ku dhaaranina bالdawاaqi daaquudyada ha ku dhaaranina macnii asnaamta walaa بآabaaئikum aabayaashina ha ku dhaaranina rawahu muslim qaala wuxuu ihi aلطawaaqi jamcu طaaqiya weeye wahiy alasnaamu asnaamta weeye wa minhu اlxadiiثu xadiiثkii baa ka mida haadihi طaaqiyaةu dowsin ee bukhaari iyo muslim wariyeen ay sanaamhum wa macbuuduhum baa looga jeedaa sanamkoodii iyo kay caabudayeen buu ahaa wa ruwiya fii gayri muslimin waxaa lagu wariyey muslim kayrkii sida nasaa-i warinaya biawaaqiit ay laa taxlifuu biawaaqiit jamcu taaquut weeye markaana taaduna waa lilmubaalaga wa huwa shaytaanu wasanam shaytaanka iyo sanamka weeye markaa taaquutkana sida caanka ah wax kastoo xadkiisa la dhaafiyo ayaa laydhaah wax kastoo ilaahay sokadii la caabudana taaquut waa laydha وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف قفك كدارت بالأمانة أمانة كدارتا فليس منا نقمد ما هبا رسول صلى الله عليه وسلم رواه حديث صحيح وهي رواه أبو داود بإسناد صحيح حديثك سلا الشيخ الشيخ هي حديث صحيحة وهي مركا ammaanadii lagu dhaaran maayo waayo waxaa lagu dhaaranayaa ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisu baa lagu dhaaran karaa dee ammaanaduna ka mid maaha ha yeeshee ammaanadu waa amarkii ilaahay iyo wixii uu faral yeelay in la gudo oo macni lala sideeda looga soo baxo in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha marka haddii ammaanadii lagu dhaarto waxay ahlulcilmigu leeyihiin inayna la siman tahay ama laba mid tahay magacyada ilaah iyo sifaadkiisa ayaa loo qaadanayaa dee ka midna ma aha marka waa laynoo diiday wa canhu ay wa can buraydata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam man xalafa qofka dhaartee faqaala idhaahda innii berii'u min alislaami islaamkan beri ka ah fain kaana kaadiban hadduu been sheegaayo fahuwa kamaa qaala sidaa uu yidhi wey wain kaana saadiqan hadduu run sheegayana falan yarjica ila alislaami islaamka u soo noqon maayo saaliman isagoo badqaba oo xumaan iyo ismi iyo dembi waxa weeye ka badqaba rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey xadiiskuna waa xadiis waxa weeye saxiixa waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa maaragtay tahdiid iyo taqliid baa lagu xambaarayaa qofka looga digaayo inuu hadallada noocaasa ku dhaadhaartu idhah islaamkan beri ka ah iyo waxyaabaa lamidka dib markaa qofku markuu leeyahay islaamkan beri ka ahay waxa weeya uu dee gaalnimoba doonayo gaalnimo u jeedo kafara filxaali markaasuu gaaloobaya qof gaalnimo dhexda fadhi u noqonayo haddii laakiin ay iska dhaarun ka tahay oo waxa weeye uu maaragtay arrin doonayo inuu tusaale ahaan iska ilaaliyo wax la mida wuxuu ka dhaaranayo uu ku adkaynayo waxay arrintaasi noqonaysaa macsiyay noqonaysa qaala wuxuu uhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma anahu samica rajula ninbuu maqlay yaquulu lilaa walkacba laa maya walkacbati kacbadaan ku dhaartay faqaala ibnu cumara ibnu cumar baa wuxuu ihi laa taxlifa ku dhaaran bigayr illahi ilaahay cid aan ahayn fainii samictu rasuul allah maxaa yeelay waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay man xalafa qofka ku dhaarta bikayr illaahi ilaahay cid aan ahayn faqad kafara wuu gaalooba waa sharkama shirki buu sameeyey rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariye xadiid xasana ayaanu ku sheegay hada alxadiidna ikhwaani waa xadiid markaa saxiixa oo sugan weeye qaala wuxuu yihi sheekhu wafasara bacdu lculamaai culimada barhkood waxay ku fasireen qawluhu qawlahu hadalka wuli kafara wa ashraka cala taqliidaat kayn in markaa loola jeedo kamaa ruwiya ana nabiya sala alla alay slam qaala arriyaau shirkun macnii wax diinta lagaga baxayo maaha buu ujeedaa si kastaba ha ahaatee arrinta ku saabsan dhaarta makhluuqa lagu dhaaranayaa horta dhaarta maxaa loola yimaadaa dhaarta waxaa loola yimaadaa in hadalka lagu adkeeyo cid la weynaynayo magaceeda cid la weynaynayo markaa la sheego meesha lagu sheego ilaahay baana jalla wacalaa xaqula in la weyneeyo oo lagu dhaarto cid kale maya dhaarta haddaba makhluuq lagu dhaaranaya waa shirki weeyi shirkigaasina fiihi tafsiilun qubil tafsiil baa ku jira oo waa min shirki alalfaad qad yakunu asqara waqad yakunu akbara bixasabi ictiqaadi alxaalif waxa shirkigaasi inuu akbar yahay iyo inuu asqar yahay ay u noqonaysaa qofka dhaaranayo ictiqaadkiisa oo ciddan makhluuq ah uu ku dhaaranayo hadduu u weynaynaayo sida ilaahay loo weyneeyo o kale ama si ka sarrayso oo kaleba shirkigaasi waa shirki akbara haddii waxa weeye dhaaruun ay ka tahay uu ku dhaartay uunna shirki asqara ayay noqonaysaa dadka caamada ah gaar ahaan in badani waxaad arkaysaa iyagoo nebiga ku dhaaranaya nebigu calayhi salaatu wasalaam sharaftiisu agteenna ha ku weynaatay laakiin waa makhluuq makhluuqana laguma dhaaran karo oo nebigii ilaahay le nebigii ilaahay ama israacinaya ole ilaah iyo rasuulkan ku dhaartay qaarkood dalaaqay ku dhaartay qaarkood waxyaabo kaley ku dhaartaan ma bannaano waxaasoo dhan in lagu dhaartaa ilaahay mooyaane jalla wacalaa waay waa tahay xadiid baa jira aflaxa wa abiihi in sadaq xadiid muslimka ku soo aroorayoo lafdigaa wa abiihi uu ku soo arooray sidaa haddii loo daayana daahirkiisu wuxuuya wa abiihi aabihii baan ku dhaartay uu liibaanay hadduu run sheego ninkaas xadiidkaa laakiin jawaabo fara badanoo meelaheeda ka heli kartaan ayay ahlucilmigu ka yidhaahdeen waxaad mooddaa inay ugu xoog badan tahay wallahu aclam lafdigaa wa abiihi inuu shaad yahay oo aanu markaa asixin baabu takliidi lyamiini alkaadibati camdan weliba intaanan halkaa dhaafin ikhwaani waxaa fuqahada la arkaa in badan iyagoo leh waxa weeye in maaragtay lagu dhaarto ilaahay cid aan ahayn tusaale ahaan waa makruuh iyagoo leh karaahada markaa haddii ay uga jeedaan karaahatu taxriim arrinku waa sahal hadday laakiin uga jeedaan karaahatu tansiih sida qaarkood ay sheegaanba arrintaasi waa khalad weeye waayo arrin aqalu axwaalihii uu shirki asqara yahay sidee markaa loo odhan karaa waa makruuhun karaahata tansiih sidaa loo odhan karaa baabu takliidi ilyamiini alkaadibati camdan wuxuu baab u yahay adkaynta la adkeeyey dhaarta markaa beenta ah ee qofku u kasayo ogaan iyo olakacu ugu dhaaranayo isagoo macnihiis og inuu been sheegayo haddana uu ilaahay ku dhaaranayo can ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi man xalafa qofka ku dhaarta calaa maali imri'in muslimiin qof muslima maalkii bikayri xaqihi xaqiisa la-aantii ku dhaarta ugu dhaarta yani isagoo aan isagu xaqu lahayn oo aan maaragtay xaqdarre darteed ugu dhaarta laqiya allaha ilaahay buu la kulmaya wa huwa calayhi khadbaanu iyadoo ilahay u cadhaysan yahay laa xawla walaa quwata ila billah qaala wuxuu uhi uma qara'a calaynaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baa wuxuu nagu dul akhriyey misdaaqahu rumayntiisa min kitaabi illahi caza wajalla kitaabka ilaahay buu nagaga dul akhriyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa aymaanihim hamanan qaliila ila akhiri ilaaya muttafaqun calayhi markaasaa nin kale ibnu mascuud oo saa sheegaya markuu nin kale oo saxaabiya maaragtay u markhaati kacay uhi waa sidaa uu sheegay cabdillahi bn mascuud oo anigabay aayaddaasi igu soo degto aniga nin kale oo isqabsanay waaye marka qofka dhaar beena ku jaqaf siiya si uu xoolaha walaalkii ugu goosto waa min kabaa'iri dunuub dembiyada waaweyn bay ka mid tahy wa can abi umaamata iyaas bni thaclabata alxaarisiyi radia allahu canhu abi umaama waxaa had iyo jeer had iyo jeer caan ku abu abi umaamata albaahiliy magaciisana suday ibnu cajlaan la odhan jiray markaa si uu uga saaro u abtiriyo magaciisii u sheegay wa can abi umaamata albaahiligii maahe waa alxaaris oo la odhan jiray markaa iyaas ibni thaclaba alxaarisi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi man iqtataca qofka ku goosta xaqa mri'in muslimin biyamiinihi qof muslima xaqiisa qofka dhaartiisa ku goosta faqad awjaba allaahu lahu naara ilaahay naartuu waajibiyo waxarama calayhi ljannata jannadana uu ka xarim waa waciid iyo goodi aad u adag faqaala lahu rajulu nin baa ku yidhi wain kaana shay-an yasiiran yaa rasuula allah shay yarba ha ahaado miyaa rasuulka ilaahay ow hadduu xataa wax yar ku dhaarta ka warram qaala wuxuu uhi wain kaana qadiiban min araakin kaanadaa dambana saxiixa kuma sugna buu muxalliqu leeyy wain kaana qadiiban min araakin haba noqdo waxa uu ku dhaartay ee qofka kale leeyahay qadiiban laan yaroo min araakin geedcaday ka mid ah rawaahu muslim araagu araag waa geedkan maaragtay geed cadayga aynu idhaahno ama cadayga laga goosto qadiibkuna waa algusl lmaqtuuc laanta yaree la jaray weeye wax yaroo macnihii taafi oo aad isaga basidoo u sahlanba ha noqdee dembigaasaa lagu mutaysanayaa markaa xaqa bani aadamku waxa weeye sidaasuu adagya hadduu qofku kuba sii dhaarto uu maaragtay dhaar ku jaqaf siiyana kaba sii daran وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول الكبائر كبائر الشراك بالله إله إن لو شرك سمي وي وعقوق الوالدين لبدا والد لقو عاسي قرب وي وقتل النفس نفت إن لدل وي واليمين الغموس واليمين إيدار توي الغموس قفك قوسي سذن بقه رواه البخاري بخاري باوري وفي رواية له رواية كسو بخاري رواية كلو بخاري وسقنا وحكو سواروري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نرمي يا رسولك ويما فقال وحول يا رسول الله رسولك إله يوم الكبائر كبائر تمحيهين قال وحول الإشراك بالله إله ولا شرك سمي وي قال ثم ماذا محاك حق قال اليمين الغموس دار تقف وحقوسسه قلت وما اليمين الغموس قال وحول الذي متك وي يقتطع كغوسنا يا مال امرئ مسلم قف مسلم مالك يعني وحو جيدا يمين دار huwa fiiha kaadimun been uu ku sheegaayo oo maal qof muslimanana uu ku goosanaayo taa weeye bal horta garo horena waynu soo maray xadiidka alyamiin alghamuusna waynu soo sheegnay waxaa loo leeyahay alghamuus waata qofka quusinaysaa ay fil ithmi dembigay quusinaysaa oo dhex gelinaysaa ama kaba sii darane waxay quusinaysaa fi naar naartaabay qofka quusinaysaa باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه وحباب يهيرست لوغو يهر من حلف على يمين قفك دار كدارت قف رأى أرك غيرها غير كيدو خيرا منها كوناكسا حبو كدارت تصالها ورح وحا سمين مايو وحا أركينو سميين يوفي عنتها فرأى وحو أرك غيرها غير كيدو خيرا منها ka wanaagsan an yafcala dalika almaxluufa ka wanaagsan buu arkay muxuu markaa baab u yahay yeedhista kaa loogu yeedha an yafcala dalika almaxluufa calayhi waxa uu ka dhaartay inuu iska sameeyo uma yukafira dabadeeta uu ka kafaaro guto can yamiinihi dhaartiisa uu ka kafaaro guto waay oo mar haddii sidan uu ka dhaaranaya ay wanaagsan tahay oo siduu ku dhaartay ay ka fiican tahay sidaa fiican ha u baydho ha sameeyo dhaartiisiina ayaruna ka kafaara guto ya ilaahay baa jalla wacalaa inoo jideeyo inoo sharci gareeyey kafaara gudashada dhaarta dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها حديث كان هرين وصمر markaa dee waxbaa ka horreeyo intan shaahidkunbuu soo goostay sheekhu ama soo qaatay waxaa ka horraysayeen ha dalbino cidna ha weydiisan imaarada iyo madaxnimada waayo haddii madaxnimadaasi aada dalabto oo sidaa lagugu dhiibo adaa lagu wakiilanaya oo lagugu gargaari maayo haddii laakiin adiga lagu garto lagu dhiibo waa lagugu asturaya waa lagugu kaalmaynaya waidaa xalafta haddii aad ku dhaarata calaa yamiinin dhaaro fara'ayta aad aragta hayraha khayran minha hayrkeedoo ka fiican faati aladii huwa khayr sida fiican la kaale wakafir can yamiinika dhaartaadana ka kafaara guda muttafaqun calayhi waayahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi man xalafa calaa yamiinin dhaar qofka ku dhaarto fara'aa arka hayraha khayran minha hayrkeedoo ka fiican falyukafir can yamiinihi dhaartiisa ka kafaara guto walyafcal iladii huwa khayr sida fiicanna ha sameeyo rawaahu muslim sida fiicanna ha sameeyo oo tusaale ahaan qaraabadiisi cid ka mida ayuu ku dhaartay inaanu la hadal ya wallaahi inaanan juuqu odhanahayn wallaahi inaanan waxba siinahayn wallaahi inaanan kadaa caawinahayn wallaahi inaanan khayrka noocaasa samaynahayn waxyaaba caynkaas shaki male dee qaraabadii inuu xidhiidhiyo oo khayrkii uu bixiyo oo waxyaabaa wanaagsan uu sameeyo ayaa fiican marka taasoo kale qofka hadday ka dhacdo waa inaanu maaragtay dee dhaartii uun isku dhejin oo aan ui waan ka dhaarto laysoo marin maayee sidan uu ka dhaartay mar hadday fiican tahay waa inuu maaragtay sidii fiicneyd sameeyo dhaartiina waa yar kafaara gudasho la yimaado sida dhaarta looga kafaara gudanayana kitaabka ilaahay bay ku taalaa suuratulmaa'ida ka akhri waa tahay qaala wuxuu yihi wacan abi muusa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi inii anigu wallah ilaahay baan ku dhaartay in sha allahu hadduu ilaahay doono in sha allahu wuxuu ugu xidhay rasuulku arrin mustaqbala dee weeye uu ka warramayo laa axlifu ku dhaaran maayo calaa yamiini dhaar uma deetana araa ma arkaayo khayran minha mid ka wanaagsan ilaa kafartu can yamiinii dhaartaydii waan ka kafaara guda wa ataytu aladii huwa khayr sida fiican baana la iman muttafaqun calayhi xadiidkuna sabab buu lahaayo abu muuse iyo asxaabtiisii kale ashcariyiinta ahaa baa rasuulka weydiistay sala allahu aleyh wasalam inuu siiyo gaadiid ay waxa weeyaan jihaadkii u raacaan markaasaa waxay la kulmeen iyadoo wixii uu xoolihii iyo wixii uu qaybqaybinaya ka dhammaadeen markaasuu dhaartay uu yihi idinma siinayo waxaan idin siiyeyna muga hayo markii dambea dabadeetana rasuulka awr loo keenay sala allahu aleyh wasalam aasudu u yeedha oo kolkaasuu siiyey dhowr awr buu siiyey ma garata markaasay iyaguna yidhaahdeen wallaahi rasuulka ilaahay waa dhaartiisi baynu ilowsiino wuu ka dhaartay inaanu ina siino diyaalaba kuu roon yahay waynu ilaahay inoo barakayn maayo saasay iskuseeno waa kuwii ku soo noqdayoo deetana waa ku yidhi anigu idinmaan siina ilaahay baa idin siiyey markaasuu dabeetana sidana sii sheegay aniguna ilaahay baan ku dhaartay haddii ilaahay doono haddaan dhaar waxa weeye ku dhaartoon wax ka wanaagsan arko sida kaloo ka fiican waan ka kafaaro gudanaya oo dee waxa weeye ragga mujaahidiinta ah weliba muhaajiriinta ah gaadiid iyo waxa weeye waxay maaragtay fuulaan ee jihaadka u fuulaan aan haysan haddii la heli karaayo wax maaragtay gaadiid la siiyo ooay ku jihaad tagaan haddii la heli karaayo dee in la siiyaa ka fiican in laga qadiyo oo aan la siinin socaynkaa maaha in la siiyo ayaa ka fiican oo ka wanaagsan wey oo inaan la siinin sidaasaa ka fiican wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laan yalaja axadukum midkiiniduu ku madaxadayga fii yamiinihii dhaartiisa fii ahlihi ehelkiisa ku saabsan ehelkiisa ku saabsan ayaa aathamu lahu uga dembi badan cinda allahi ilaah agtiisa tacaalaa sarreeye min an yucطiya inuu siiyo kafaaratahu kafaaradiisa inuu maaragtay la yimaado allatii kafaaradaasoo farada allahu caleyh ilaahay ku faral yeelay muttafaqun caleyh ilahay yihi fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahlikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum muttafaqun caleyh yani kafaarada ilaahay faral yeelay oo rasuulku sheegaya sala la alay slam taa weeye aayadda aynu akhriyayna ku sugan marka qaydkaa ah fii ahlihi ehelkiisa ku saabsan waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa qaydun kharaja makhraja alghaalib oo inta badan waxa mararka qaar laga dhaarta ama la ysku dhaco waa ehelkiiyo waxaa moogta oo iyagaa la ysku badan yahay had iyo jeeroo la wada mucaamilaayo arrimaha dee mararka qaar ogowo arrimaha mararka qaar la ysla seegaya waxbaa dee waxa weeye maaragtay la islaaf garan waayo arrintaas sargacmaysa mararka qaar laakiin ehelkuun kuma gaar aha haddii qofku uu dhaarto ehelkaba waxaan ku saabsanayno dadkaa kale islaamka tusaalahaan ku saabsan oo uu dabadeetana haddii allaba kuruu arka sida kaloo ka fiican waa inuu ka kafaaro guto inuu ku sii madaxad aygo oo uu sii haystu yidhaahdo may waxa waan ka dhaarto laysoo marsiin maayo ayaana ilaahay agtiisa uga dembi badan yaa oo ka daran inuu aayar wixii wanaagsanaa intuu sameeye ka kafaaro guta dhaartii hore uu dhaartay inuu ku sii madaxadayga ka dembi badan oo ka daran min an yucطiya kafaaratahu kafaaradiisa inuu bixiyo qowluhu yalaja bifatxi illaami wa tashdiidi iljiimi ay yatamaadaa fiiha waa inuu ku sii madaxadaygu waxa weeye sii haysto walaa yukafira waanu ka kafaara guda wa qowluhu aathamu bisaai muhalathati ay akharu isman uga dembi badan weeye uga dembi badan marka horebana ikhwaani dhaarta dhaarta badan sida meelo kaleba aynu ku aragnay waa inuu qofku iska ilaaliyo had iyo jeer inaad dhaarta badiso laa yaslux mid habboon maaha soo ma aragtid dhibaatooyinkay leedahayna waxaa ka mida qofka haddii allaba ku ron rumaysigii la rumaysanayaabay wuxuu dhimi kartaa hadaad dhaarata una had iyo jeer istikfaaf baana soo geli kara magaca ilaahay jalla wacalaa aada maaragtay istikfaafayso bay keensan kartaa marka dhaarta badani ma fiicna sidaa awgeed baa ilahay yihi waxfaduu aymaanakum ilaalintii dhaarta maxaa soo gelaya kow inaan marka horeba dhaarta la badin laba haddaad dhaaranaysana inaad ilaahay jalla wacalaa ku dhaarato inaad cid kale ku dhaara saddex haddii aad dhaaratana dhaartaa inaad fuliso oo aanad jabin afar haddii aad jabisana sida inaad aragto tusaale ahaan sida kale inay ka fiican tahay oo kale inaad ka kafaaro gudato oo kafaaro gudashadeedii aad la timaado arrimahaasoo dhamme ilaalinta dhaarta ee layna faray ayay soo gelayaan wa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online